Maareeyaha Hay'adda Duulista Hawada Somalilan Cumar Siid Cabdulaahi Aadan ayaa xarigga ka jaray saldhig cusub oo dhowaan laga dhisay xaafadda Masallaha ee magaalada Hargeysa. Xarig jarka saldhigga cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil madax ka socota maamulka Somalilan iyo marti sharaf kale. Maareeyaha Hay'adda Duulista Hawada Somalilan Cumar Siid Cabdulaahi Aadan ayaa ka waramaya dhismaha saldhigga cusub.
wax kastaa tusaale uu yahay hay-adda madaaradu siday u samaysan tahay xataa waxay tusaale u tahay wasaaradaha iyo hay-adaha kale dalka waxay yidhahdaan afkan qalaad dhallinyaradu roob moodel bay yidhahdaan iminka ama wax lagu daydo markaanu saldhiggan samaynaynay taliyaha biliiska waan ugu mahad celinayaa kulanno badan baanu yeelannay saldhigyada qaab baa loo sameeyaa qaabkii loo sameynaya waxaan qaab aan ahayn baanu rabnaa annagu waxaanu rabnaa qof madaxa oo tuuriis ah iyo dembigalka saldhiggeenii yaraaye qolka ahaa ee la gelinayey haddii mid qof dalxiisa aanu ku xidhno ma soconayso marka waanu dhisaangaraynay khubaraan u yeedhannay qofka maxbuuska ee la xidhay wuxuu access u leeyahay inuu masaajid baa ugu dhex yaalla wax akhrisan karo library baa loo sameeyey inuu kitaab akhrisan karo suuli gaaruu leeyahay marka lacag badan baa runtii ku baxday boqol iyo saddex iyo toban kun oo doolar baa ku baxay saldhigan qaar ka mid a madaxdii iyo martisharaftii ka soo qayb gashay xarig jarka ayaa ka waramaya ahmiyadda saldhiggu u leeyahay xaafadda masallaha ee magaalada hargeysa ayaan uga faa'iidaysanno teknolojiyadda casriga ah ee somalilan kaana qaaday saldhigyada somalilan oo dhan oo sida faraha iyo indhaha iyo xogta qofka lagu soo xidho madaarka saldhigga lagu soo xidho ha laga faa'iideeyo teknolojiyadda aynu haysanno ee somalilan ay maanta caan ku tahay
oo rugtan saldhig way ka qurux badantay laakiin magaca rugeed bay wadataaye rugtan eryboordka hirgeliyey oo aanay cidi ugu iman qurux badan oo si casriya loo dhisay oo dhul ballaadhan ku fadhida oo baahi badanna daboolika dabooli doonta insha allahu ayaan aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqaya
dacwaanu waa mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa oo mahadda weyn leh cumar sayid maareeyaha dhismaha saldhigga cusub ayaa qayb ka qaadan doona ammaanka iyo bilicda xaafadda masallaha ee magaalada hargeysa waxaana ku shaqayn doona ciidanka booliska maamulka somalilan